dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne kuwaasi oo muruq maalata ah ayaa noloshooda ka maareeya dejinta fuustooyinka shidaalka ee ay keenaan magaalada gaadiidka xamuulka ah shaqadan oo caqabado badan leh ayaa fuustadii shidaalka ah waxaa lagu dejiyaa wax ka yar hal doolar macow cabaas barrow oo ka mid ah dhallinyaradan ayaa reediyo baarulo uga warramay sida uu u shaqaysto wallaahi marba sii wa mar waxaa waaye isbuuc waxba ma qabanaysid mar haddii ilaaha kuu diidan waa iska soo dabadhacaysaa baasho wakhtigii oo haddii ilaaha kuu diidan waa adi nolosha waa lagu maareeya taayaraa loo isticmaalaa laba taayaro waaweyna dhulka loo dhigaa labadaas taayaro waaweynkaa lagu soo ridaa shaqadana noocaas waa toosinaa markaan dejinno meelaha laisku odhano waa la toosinaa haamankana waa biyeynaa markaan dejiyo haamankaa lagu sii biyeynaa nimo nimo taayna nin yaqaana mooye nin kalena maba qabo karabo baabuurka calaa fuustaa lagu dhufanaa toddobaatan doolar afar loo qaybiyey noqonay adiga oo afar loo qaybiyey toban iyo toddoba doolar coogaade iyo bar iyo bar ah meelahaas maalinay ka badataa ma jirtaa maalinay ka badato soo boodoytaa halka baawur halka baawur hal meel lagu dejinaa waa jirtaa laakiin ma badno haddaa helnana waa qanacsannaha daawaynana waa qanacsannaha marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukr ilaah iskala mahadaas qaar ka mid ah bulshada beledweyne oo u warramay reediyo baalula ayaa bogaadiyey dhallinyarada muruqmaalka ah ee dejiya fuustooyinka shidaalka ee ay keenaan gaadiidka xamuulka ah
dhallinyarta xamaalatada oo shidaalka dejiso aadaan ugu bogaadinayaa waana kuwa keliyahoo xalaal quudatada ah oo dhididkooda cuno waxaana leeyahay shaqadiina halkaas ka sii wada marka fuustooyinka la dejinaayo aaday u dhib badan yihiin anigaa arkay fuustada meel sara laga soo dejinaya dhulkaa la keenayaa dhibaato badan ay ka maraan marar qaar garaafa kusoo gaarto marka waa waa dad waa u dhabar adayga intaasoo dhan ilmahoodayna bariiska uga dhacsadaan dhallinyarta qaar waa aragtay mid dhad dhacay waxyaabaa iskugu jiraay mid derbi iska fadhiyo marka xalalqudato waan laa dhididkiina cunaysiin shaqadaas waa shaqo aad u dhib badan ah oo laba boqoloo litir qofka dejinaa waa dareemi kartaa dhibka ay leedahay sidaas daraaddeed haddana shaqooyinka sidii hore ma ahana waxa waaye ajibyo elektroniga yimid oo booyad si u socota godka lagu shubaayo oo litarka iyo macalacagta hataa isku dhufanayso oo waxba aan looga baahnayn oo saas shaqadooda aad boqolkiiba siddeetan oo hoos u dhacday marka aad iyo aad aan ogaadinayaa sidaasoo kale ha u dadaala insha allah dhallinyarada muruqmaalka ah ee ku nool magaalada ayaa tusaale u ah in ay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay go'aansadeen inay dalkooda ka shaqaystaan si ay uga maarmaan dalalka kale ee loo tahriibo